Waxaa gudaha magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ku soo badanaya dadka la imaanaya fikradaha ganacsiga yaryar si ay noloshooda iyo midda qoyskoodaba ay u maareeyaan. Ganacsatadani iibisa waretada waxa ay ka mid yihiin kuwa yaryar ee horseedi kara fursado badan oo ganacsi kobcaya haddii dhalinyaro badan ay la yimaadaan fikradahani. Qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya ka ganacsiga waretada ayaa raadiyo isna kaga waramay sida ay noloshooda ugu maareeyaan.
marna waan bilaabay magaalaan badan muddada iyo shaqo la'aanteeda badatay kaambadaas iibiya iyo barfuunaas kalota inda shareerka iyo cijijarkan iyo xerikahan dharka iyo qofilidan iyo waxaana iibiya waan iskaga qanacsana waan iskaga qanacsana magaaladan soo iibsadaa magaalada iska saartaa aniga tan hadda camal u arkaaba waana iska fududaynaya ilaahay hadduu yidhaha suuqa doo isfuro waa la cimo doontaa aniga hadda hoos u dhacay ganacsi waxaan u baaqayaa badeecada inay inay raqiis ka dhigaan marka ayuka inay nolol maalmeedkaani ay ku xisaabtamaano dad ayuka ka liita inay jiraan waddanka ay ku nool yihiin shoobin ayuu nocaan iibiyaa ganacsigan adii muddo waxaan ku dhex jiraa shan sana ah mid waalidiinteeda ay u gacan qabteen oo ay u dhiirigeliyeen waa waalidiinteeda la soo shaqayn jira laakiin hadda iskaygaan u shaqaystaa wallaahi farqi aad iyo aad u weyn oo u dhexeeyo marka hore wax yaraan ku bilaabay haddana waa waxaan dareemayo inuu sii kobcooyo nolosheeda waa ka maaraystaa guri ijaarkiisa wax walba waa ka dhiibaa koronto biyo alaabna waa ku soo qaataa miskiin waxaa ku soo darsadaa alaabteedan waxaan dareemayo inay sii kobcoyso laakiin hadda waayahan dambo waa xoogaa waa si hoos uu sii dhacaya hadda inkastoo suuqin xoogaa yar dhabaaqaan jeedinaya waxay tahay dadkan oo ganacsatada ah iyo dadka beeraleyda kulli waa isku wada xiran yihiin kulli waa isku wada baahannaha dadkan beeraleyda in loo gurmado oo anigana waxnaga gadalahaa ayagana tabaryaraan nahay reer tabareedaan nahay waa isku wada noolnahay kulligeenna waxaan baaqoo diri lahay dadkaas in gurmad loo geysto dhalinyaradani aan helin fursado shaqo ayaa abuurtay hal abuur ganacsi si ay noloshooda ugu maareeyaan